halkani waa madasha sigistii oo aanu aalaaba idinka soo gudbino waraysyada muhiimka ah ee inta badan ku saabsan siyaasadda soomaaliya sida aad dhegeystayaad la socotaan caawa waxaa madasheenna sigistii marti noogu ah generaal maxamed saciid xersi morgan oo haatan isagu ku sugan amaba jooga magaalada nairobi waddanka kenya marka hore generaal maxamed saciid xersi morgan kusoo dhawow madasha sigistii waa kuma waayahay aan su-aalaheena gudagallo generaal morgan su-aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinaya waxa weeye bal marka hore waxaad ii sheegtaa morgan aqoontaada ciidan iyo xilalkii aada soo qabatay haatan ka hor bal ii dulmar waayahay waa sama dhamaan waa salaaman tahay dadku dhegeysan waa salaaman yihiin horta waxa waye waxaa la yihahdo ajnabi u yaqaana c v amana waxaa soomaali la yihahdo aqoonta shaksiyadeed ama qofku wuxuu soo maray intii aqoon ahaan ama shaqo ahaan uu soo maray waxaan is leeyahay anigu waxaan ka baxay dugsiga sana lixdan iyo toddobadii waxaana galay ciidamada xoodda dalka soomaaliyeed waxaana tababarnada ku dayay dalka russia lixda sana lixdan sagaalkii kacaanka oo afar sano afar bilood jiro ayaan soo noqday kusoo noqonay inta ka dambeysa markaas annaga saraakiil soomaaliyeeda oo loo soo tababaray qaranka soomaaliyeed kitaabna loo madiyo inaan qaranka u adeegno ciidanka xawlka dalsaan kamid kamid noqono waktigaasaan horta noqonay saraakiil inta ka dambeysana hadee saraakiil ilaa kol iyo labaatankii sano darajooyin kala duwan xeer kala duwan qofku kusoo korayo markii loo barbaariyo sarkaalnimo ilaa waxaa ugu dambeysay taliyaha qeybta lixda labaatanaad oo argay waqooyi qeybta koo iyo labaatanaad qolaadhaxa wasiirka haweenka ashaandhiga wasiirka ashaandhig taariikh badan waa lasoo maray aqoono badan kale waa lasoo maray laakiin aniga waxaan isku timaya saraakiisha qaranka usoo tababaray inay dalka soomaaliyeed wax ka noqdaan laakiin wa kooba markaa soo dudubo hadda ma geli karo faallo dheere waxaana isleeyahay waxaana khibrad weyn waxaan uleenahay ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba qofku markuu gaaro heer generaal wuxuu noqdaa heer heer ciidan iyo heer siyaasad labadaba isku weli karaa waa tahay aad baad umahadsan tahay generaal morgan waxaa igu maqaalo ah in shiishka toogashada waxaa la yidhaahdaa aad baad ugu ba-an tahay arrintaas oo kale generaal morgan ma tababar gooniya ayaad u qaadatay wa taas hade waxaa hadda sarkaal soomaaliyeed markaas sarkaal ciidan markaa tahay waxaa lagugu tababarayaa waxa weeye heer kasta oo ciidan baa lagu tababari karaa taas hadda gaar dadku ay yidhaahdeen xagga shiish ka hadlaan qof kastoo ciidana ama askari ama sarkaala waa lagu tababaraa inuu noqdo qofka hubka uu gacanta ku hayo inuu khibrad u yeesho marka khibradaas waxay keentaa waxa weeye qof walba awoodda markaas aqoonta u leeyahay sida uga faa'iidaysto marka anu hadda tababar gaara uma lahayn maadaama ahaade saraakiishii madaxtooyada soomaaliyeed xilligii madaxooyada madaxweyne maxamed saaad bare allah naxariista waxaan ka maray saraakiishii loo soo xulay inay noqdaan sugitaanka nabadgelyada ama ciidanka nabadgelyada ee madaxtooyada taasaa marka khibrad gaara oo ka duwanta ciidanka oo tobabadan loo siiyey ayay ahayd generaal morgan dhawaada hadalkaaga lama maqal xaggee ku dambeysay siyaasaddii ma ku jirtaa ma ka baxday waa sida xaalkaagu siyaasada horta sideedba qofku waxaa la yihahdaa waxaa khibradda ama aqoonta qofku uu leeyahay muxuu ahaa waa kusoo barbaaray meel kastaa jooga haddii codkiisa la maqli waayo qofka codkiisa la maqli waayo horta ama aan ilaahay u timaado oo xag aakhira ujahaysa horta codkiisa lama maqlo orde ilaahay waxaa ilaah unaxariisto ama waktigiisa dhammaaday laakiin alxamdulilahi hadda kolleyba inaan ka hadlo siyaasada soomaal ma jeclo inaan idaacadaha sheekba horta ka hadlo aanan jeclen waxa weeye qofka waraysi badan idaacada badan inay waraystaan laakiin aanan jeclen inaan ka hadlo laakiin siyaasada iyo damaynta xalka soomaaliyeed qofka kabada le kama bixi karo waana kulliba waxaan eegeynay ama ama aan sugayna xilli ku haboon in laga hadlo oo dadka soomaaliyeed lagu baraarujiyo shan iyo labaatan sad kadib maxaa u suurtoobay maxaase ka baxsan xageese xaal marayaa kulliba anaga dambeyntaas waa ku jiraa laakiin daacada nasiib waxa ah idinkunaad soo wacdeen ay waraysataan inaan marka wax aragtida ley aan ka sheego madasha ummadda ama ama aragtidayda ummadaas waaga gaarsiiyo waa tahay su-aalo kale ayaan kaa weydiin doonaa arrimahaasi siyaasadda laakiin general morgan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo jubbada hoose waa dagaal badan ku gashay mar haysatay mar lagaa qabsaday haatan maamul goboleed bay noqotay sidee markaa u aragtaa maamul goboleedka jubbaland horteedaba maxaa kalifa wey su-aasha rasuuda marka waxaa kalifay dagaalka inaan ku galo jubbooyinka hoose ama aan ku galo maxaa kalifay maxaa kalifay burburkii dowladii soomaaliyeed lixdan iyo dowladan sagaashan iyo tuulii ayaa waxay kalintay marka kalan burburo ama dowladii burburtay oo loo burburiyey in la yidhaahdo baalkii waxbaan qabatanayna loo burburiyo waxa weeye waktigaas anoo lahaa wasiirka gaashaandhiga sagaashan iyo tuulii lahaa burburkii dhacay iyo ummadda soomaaliya ku dhacay ayaa waxay kalibtay inaan jubbooyinka hoose ama jubbada hoose ama goola maaa goolada goolada koonfureed inaan ciwaado haddaan amina waxa waa dhacay dagaal sokeeya dhacay dagaalkii sokeeyeyna waxawey hanu keenay in haddii qof walba waa meesha wasleey waa ku badbaadi kartaa ama shacabka meesha degan baad badbaadin kartaa ama deegaanka badbaadin kartaa taasaa keentay marka horta dagaalka sokeeya dagaalka sokeeya soomaaliya ka dhacana ma ahayn dagaalada sokeeya adduunka lagu tilmaamo sida rwanda sida burundi sida meelo badan afrika ka dhacay dagaal sokeeye xasuuqa muusan ahayna waa dagaal sokeeye oo laakiin soomaali waa mid dagaal sokeeye warkaa dantu keentay in soomaaliya ku dagaalka dagaal sokeeye ahaa taas waa ka qayb qaatay koonfurta soomaaliyana dagaalku waa waa ka dhacay de marka waxay noqotay waa wax iska celin ba waaata waa iska qof haduu qof haduu maxaata kuusoo gardarayso waa iska celin iska celin bay dagaalka aniga waxaan ku tilmaamakaa soomaaliya dagaal sokeeye ma ahayn oo xasuuqa waa dagaal iska celina ayaa soomaaliya ka dhacay
general morgan sidee u aragtaa xaaladda guud ee soomaaliya ee cakiran oo shan iyo labaatan sannadood cagaheeda ku istaagila guud ahaan ama caam ahaan sida u aragtaa siyaasada soomaaliya wallahi siyaasada soomaaliya qof walba ama dibad ha joogo ama gudaha dalka ha joogo wixii caqli soomaaliyeed ku jiro ama wixii danaynaya in dalkooda layao layihahdo geeska africa oo soomaalida ku dhaqan tahay layihahdo soomaaliya soomaali republic ama soomaaliya democratic republic loo yaqaano adduunka dowladaha kamid ah mashurgala dhacday waxawaaye shan iyo labaatan sano in maanta soomaaliya dowlad la-aan ay ahaato maxaa kalifay waatan isweydiiyaan maxaa kalifay burburkii sagaashan iyo kowdii aysan soomaaliya soomaaliya burburka ku dhacaya wuxuu keena maanta shan iyo labaatan sano in maanta la marayo dowlad la-aan qaran la-aan taarikhdi taarikhda taarikh soomaaliya burburto waxaa k kalifana waxa weeye qofka fahmi karaa waxa weeye waa hogaamin la-aan soomaaliya ka dhacday ilaa haddana hogaamin saxa oo soo celiya nabadii ammaanka soomaaliya ma muuqato taas wax sababaa kalifana id walba dibadii gudaha joogtana waa lafahmi karaa general morgan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo waa maxay aragtidaada ku saabsan dowladda haatan ka jirta soomaaliya ee federaalka ah horta dowlad federaalka waa jirtaa madaxweyne xasan sheekh maxamed baa madaxweyne ka ah madaxweyneyaal kalaa ka horreeyey laakiin hadda isagaa madaxweyne dalka soomaaliya u ah laguna doortay inuu madaxweyne dalka hogaamiye noqdo haddii xasan yeeshee waxa weeye ilaa hadda anagu anigu kasbaa dowlad kasta oo la doorto ama soo martay dalkan waqtigaashii laga soo bilaabo waqtigii cabdiqaasim waqtigii cabdullaahi yusuf waqtigii sheekh shariif waqtigii xasan sheekh anigu weliga horseeda macaaradnimadu macaarad kuma furan weli macaarad kuma noqon waxaase waxaan jeclahay in dowlad kastoo timaadaa ay keento xal iyo ammaan ummadda soomaaliyeed u adeega oo soo celiya ammaanka iyo nabadgelya dalka soo cesha laakiin ilaa hadda waxaad moodaa intaasuu xukuumadda soo maray midba heera soo gaarsiiyo inta maanta u jira madaxweyne xasan sheekh joogana weli waxa weeye lama gaarin heerkii looga baahnaa in dowladda federaalku ay gaarto ee soomaaliya gaarsiiso xalkii lagu soo celiyo ammaankii nabadgelyada ammaankii nabadgelya biyo waxaa leedahay waxaa leedahay mudnaanshaha shabab waa kala wada saab yaa maxaa mudnaan leh ma waxaa mudnaan leh dhaqaalaha ma waxaa mudnaan leh arrimaha bulshada ma waxaa mudnaan leh arrimaha dhaqaalaha ma waxaa mudnaan leh arrimaha nabadgelyada wax walba maanta waxaa soomaaliya mudnaanta koowaad xukuumad kasta oo timaada waxaa loo bahay mudnaanta inay siiso soomalinta amniga nabadgelyada taasa waxay tahay waxa asaasiga oo keeni kara waxa kale bulshada u baahanta in la adeega bulshada u baahanta taasa keeni kara taasa ilaa hadda ma muuqato ammaan iyo nabadgelyo soo noqday dalka soomaaliya kusoo noqday ma jiro taas waxaan kula talinaynaa xukuumadda maanta federaalka ah in waajibaadka looga baahan yahay wixii loo doortay inay fuushadaan ayaa laga rabaa waa tahay marka loo eego xasiloonida iyo nabadgelyada guud ahaan soomaaliya gaar ahaana caasimadda soomaaliya waa mid weli aan gacan ku jirin oo dhibaatadii ay halkeedii ka taagan tahay maanta u dambeysay waxa dhacay qarax ay dad badani ku dhinteen ciddii doonaysaaba ha ka dambayso arrimaha soomaaliya ka dhacaya ee hagaagida ama xalka loo leeyahay general morgan dad baa qaba in madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaaliya aanay waxba gacanta ugu jirin ee ay dad ajnabiya gacanta ugu jirto aragtidaada ka siyaasi ahaan maxaad odhan lahayd horta waxa weeye dal waa jiraa shacab waa jiraa mas-uuliyiin maanta dalka soomaaliya mas-uuliyiin kalena waa jiraan laakiin waxaa isla seedin karaa maxaa khaldan maxaa dhibaato xaggee ka imaanaysaa waayo geelu markuu dhergo waxaa layihahdaa biyaha kadhig waa waa galan galacoobi galgao waxa weeye markii neefka geela geelu ka dhergo biyaha ka dhergo oo lugaha biyaha lugaha ka galo caloosha buuxsado hadde maanta dalka soomaaliya wuxuu ku galan galacoobay waxa weeye maxaa layihahdaa siyaasado kala duwan dana gaara oo kala duwan dhibaato nabadgelyo xumada jirta maanta dalka jirta taas waxa weeye marka dhibaatada maanta alla waxa weeye soomaaliya waxay u baahan tahay waxa weye hogaanka markaa joogaa inuu noqdo hogaan dalkiisa maamuli kara oo ku maamuli kara siyaasadda dalka u baahan yahay laakiin uma baahna siyaasad dana kala gaara kala duwan oo ama ha noqdeen dowlada daris ha noqdeen ama dowladaha yurub ha noqdeen ama dowladaha maraykan ha noqdeen ama meelsa ka yimaad laakiin waxaad moodaa maanta dalku xor maaha xor wuxuu soo mahay siyaasadiisa inay caddahay oo ku caddahay war dalka adaa iskale waxaa la yidhaha dalku waxay mar walba taalaan faragelin shisheeyaa jirto faragelinshi waxaa ka muhiimsa horta bal adiga waxaa noqotaa qof dalkiisa xor u noqon kara oo adigu dadkaaga maamuli kara oo siyaasadaada dejin kara oo dadkaaga oo ka tarjumi kara adduunka kale wixii dana kaaga xiran yihiin la xiriiri karo laakiin waxaa moodaa maanta xaaladda dalku marayo waxaad moodaa siyaasadda dalka inaysan u madax banaaneen iyo dadka mas-uuliyiinta inay u madax banaaneen inay go-aankooda gaaraan oo dalkooda ku hogaamiyaan taas ma oranayo hebel iyo hebel iyo dowlad iyo dowlad ma oranayo laakiin dalka dadka soomaaliyeed baa eeda iska leh ma laha dadka ajnabi eedda male waa dalka alaale adaa mas-uula shacabka shacabka waa shacabkaagii dabada guud ha joogeen adigu siyaasadii dalkaaga dalkaa kuwadanahayd adaa lagaa doonaya cid cid kale ajnabi laga doonaya generaal maxamed saciid morgan waxaa tahay khabiir military marka waa maxay aragtidaada ku saabsan ciidamada qaranka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyadoo haatan sidaynu ognahay waddanka soomaaliya uu kala qaybqaybsan yahay maamul goboleedyo iyo qabaa'il ciidan qaran oo soomaaliya leedahay maadaamaad tahay khabiir military waa maxay aragtidaadu aragtiyeed waxa weeye soomaaliya waa soomaaliya waxaa leedahay hal calan bay leedahay waa loo soo halgamay taariikh way soo martay waa qaran soomaaliyeed in maanta nasiib darradu dalkan burburiyana waxa leedahay waa qabiil wax leedahay okay qabiil marka aad raadina qabiil qaran ma noqon karo waxaa qaran noqon karaa in ummadda soomaaliyeed meelkastay joogaanba inay qarannimadoodii ay soo celiyaan maamul goboleed baa laga hadlayaa waxa weye kuwa kala cusub baa lisaya kuwa jira kuwa cusub baa lisaya waxaasoo dhan waxa weeye soomaaliya runta markaan ii sheego soomaaliya waxa weeye inay noqon qaran soomaaliyeed oo jiritaankeedi iyo taariikhdeedii xuseyn noqon baa baa lagu shaqeynaya waxaana qofka waxaana ku shaqeynaya waa dowlada ajnabiya oo doonaya inaan soomaaliya aysan awoodii ay lahaan jirtay marna aysan soo noqon waana garan kartaan awoodii soomaalida soo noqoto oo ummada soomaaliyeed maanta dalka ka dhaxday wixii aqoonta lahaana dowladda aadeen waxaa maanta ku hadana waxawey babaa oo awood maanta ay ku fakeri karaanna ma jirto waxaan isleeyahay marka soomaaliya waxay u baahan tahay in ciidan qaran soomaaliyeed waxaa leeyahay ciidamada unisom baliyada ciidan ajnabiya oo maanta dalka jooxna kuma qaban karo ammaanna ma soo celin karo waxaa ammaan soo celin karaa waxa weeye waa ciidan soomaaliyeed oo soomaali soomaali ku abtirshada uga abtirsanaa marka ciidanka soomaaliyeed dalka soomaaliya oo dhan goboladiisa degmooyinkiisa marka laga soo qoro oo waa ciidan qaran oo loo tababaray qaranka soomaaliyeed oo xuquuqda iyo waajibaadka leyihin gutaa xuquuqda leeyihin meela saaro taasaa laodhan karaa ciidan qaran baa laodhan karaa laakiin maanta ciidan qaran oo dhihi karo soomaaliya maanta waa ka jira haba yaraatee ma jiro qaranka soomaaliya saraakiisha kala tababari jiray sarkaal marka soo tababaro saraakiisha askarta la tababari jiray meel kasta degme kasta laga soo qori jiray laakiin maanta marka idhaahdo ciidanka wax muqdisho joogaa waa ciidan soomaali lama oran karo ciidanka gobolada jooga waa ciidan qaran lama oran karo waxaa maanta waxa weeye meesha ciidan yaa ciidan dowlada shisheeye laga keenana ciidan kuma noqon karo ammaanna ma soo celin karo danahooda gaarka iyo mushaarka ay qaataan bay fiirinayaan taasna waxay ku xiran tahay leadershipkan hogaaminta dalka soomaalida ku xiran tahay say maanta uga tashan lahayen go-aanna uga gaari lahayen ciidan kalena waa gulan lahayen hawsha u taalla waa ninka maanta kursiga ku fadhiya mas-uuliyadda hayawa halkani waa madasha sigistii dhegeystayaal waxaan bartamaha kaga jirnaa waraysigii aanu la yeelanay generaal maxamed saciid morgan oo isagu madasha caawa marti noogu ahaa aan mar kale ku noqonno generaal morgan su-aalaheennii waxaan ku weydiinayaa su-aal ku saabsan siyaasaddaada marka la eego generaal morgan oo muddo baaxaad degaysay amaba aad ku guulaysan weyday arrimo fara badan oo aad niyadda ku haysay dadka qaar baa yidhaahda waxaa mas-uuliyaddeeda lahaa madax ama mas-uuliyiin aada isku hayb tihiin oo dibindaabyo kugu hayay ama cagaha ku jiidayay oo diidanaa inaad madaxa la soo kacdid ma jirtay arrintaasi generaal morgan horta dadku ba aragtidiisa waa aragti u gaara anagu waxaa isleeyahay wax maanta xaaladda soomaaliya ku jirtaa qofna qof awood le kama qaadi karo aqoon le kama qaadi karo khibradu le kama qaadi karo hase yeeshee waxa weeye waxa weye doorka qofkaas maanta uga banaan dalka ama aniga iga banaanaa waa waxyaala badan waa ka gaabsaday waxaa uga gaabsaday waxa weeye mar haddii in badan ay maanta doonayaan aan khibrad qarannimo lahayn aan khibrad dowlad lahayn hadday kaa hormaraan waxa weye anuga anuga waxaa ahaa qofka eega fiiriya bal dadka hadda ordaya ha socdeena oo meesha waxgaarsiyan hala arko horta shafdaan waa amashaa ma jeclo mamaa maanta qof raadinaya xil iyo maanta raadinaya wax noqosha maanta laakiin qofka khibradda ama aqoonta dharankiiyo daladaa u baahan haddaan marka cid kuu baahan ama koo tashanaysa ama kuweydiinaysa diin jirin haddaana banaankaa tamaraysa ale indhaha halkaas unbaa ka egeysaa sida umadoola beeraha jira ama beerka indhaha weegayan aaw dadkii aqoonta ahaa oo saraakiisha ahaa oo gasootoo kale kalasoo tababaray aawa aqoonyahaankii dalka xagee jiraan aawa baarka muxuu ahaa dadkii maamulka soomaliya xagee jiraan aniga shaksiya maha waxa badan mayna isweydiin wey ummadda maanta laga faa'iidaysan lahaa oo laoran lahaa war dalkaasa dalka u baahan yahay qaranka u baahan yahay cid maanta xusaysa ama doonaysa oo rabtaa inay warlagaasaa maanta dalka dhibaatada ka saari kara oranka oran oranaysa haddaysan jirin haddii walba koor iska gelaya looqos iska gelaya indhaha laga fiiraya marka hadda saas saasaan ka ahayna cid hadda dagaal gaara igu haysay oo aan leeyahay hebel baan igu haya dagaal marka dagaal dagaa dagaalkuna dagaal dagaal dagaal dagaal oo siyaasadeedna ma jiro laakiin sida markaasaan kala mid noqday inaad geeska inaad indhaha ka fiirino oo anaa badan dhinacaas hala fiiriyo hala hala hala ogaado waxa soo baxo shan iyo labaatan sana maanta maraysaa shan iyo labaatankaa sanana waxa weeye weli sida keliya maayo sida dadka kale oo dawada dawad joogaba oo intaan kuu sheega aqoonta darannimo lahaydna saasay naa ubadan fiirinaya marka kuwaasoo kale kala mid ahay laakiin weli kama goosan ama kama gaarsan in dalka soomaaliyeed nabadgelyo iyo mayan si lagu soo celin lahaa iyo fika lagu soo celin lahaa waxaan la wadaagaa inta qarannimo iyo dowladnimo aamuso waayahay generaal maxamed saciid xirsi morgan xilligii aad ahayd taliyaha qeybta lix iyo labaatanaad oo xarunteeda ahayd magaalada hargeysa xilligaa gurigii aad ku jirtay ama aad ku noolayd haatanna somaliland u ah aqalka madaxtooyada generaal morgan su-aashaan ku weydiinaya waxa weye gurigaasi ma hantidaadii buu ahaa oo adigaa iska lahaa mise hantidii qaranka soomaaliya ayuu ahaa waxaa waay horta gurigaas marka hore qeybta labaatan lixaad ahaa oo taliskoodu ahaa magaalada hargeysa waxa weeye waxaa jira guri taliyaha qeybtu leeyahay oo laagii dowladda ingiriiska ay dhiseen iyo talis ciidan xafiis ah oo waktigii jenergaani allah naxariistay isaguna halkaa ka dhisay xafiis ahaan ayaana meesha laga bedelay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii markaan meesha tegeyna waxaa weye waxaan ku fakeray inaan guri taliyaha qeybta leeyahay martida u timaada ay kusoo bekan in loo dhiso gurigaas marka hadda madaxtooyena ha u ahaado somaliland laakiin gurigaasu guri shaksiyeed maaha waa guri aan u dhisnay qaranka soomaaliyeed waana guri soomaaliyeed waa guri shaksiyeed maaha aad baad mahadsan tahay morgan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo generaal morgan waad soo shaqaysay madaxtinimo uma ciil qabtid royal familiga ayaad ka mid ahayd adduun soo aragtay maxaad siyaasadda uga hari laadahay oo aad u nasan laadahay waa maxayse hadafkaaga ama ujeedadaada siyaasadeed oo cad a qofka hadduu profession qofka ninka business maanka ama ninka ganacsadahay hadda ganacsigiis waa ganacsi ganacsigaas daba socdaa midka injineerka guryaha dhisaa injineerka daba socdaa aniga hawa noo soo tababaray hawaa ciidan ilaa heer siyaasadeed aan ka gaara noo soo tababaray marka adaoa xageeba u hara professionkiisii waa kusoo kusoo barbaaray oo kusoo barbaaray waa ku jiraya haddaa maaliga ma hari karte laakiin waktigeeda challengkeeda fursadeeda ayaa wahabaa qof walba fiirinaya laakiin muhimada maaha qofku inuu isagu darayste waxaa loo soo daray aniga darayso maaha laakiin waxa wey inaa u darayo dalka iyo dadkiina u darayo waa tahay generaal morgan haddii aan ku weydiiyo su-aal kale xasuustaada maxaa maankaaga ka hadhila oo aad ku faantaa marka aad soomaaliyadii hore xasuusad waan ku faanna waxa weeye soomaaliya lixdankii xorriyo qaadatay kun sagaal boqol lixdankii arday baan ahaa waa xasuustaa waktigii xorriyadda calanka la saarayey calanka soomaaliyadoo isticmaalka laga xoreeyo xorriyadda laga qaatay waxaan arday baan ahayn waxaan kusoo bara taariikh baan soo maray dugsi hoosaan soo maray dugsi dhexaan soo maray dugsi aan soo maray waxaan ku faanaynay waxa weeye magaca iyo ummadda soomaaliyeed iyo caasimadii soomaaliyeed oo muqdisho ahayd oo dugsiga sare kaga baxay ciidanka ka galay garam ka baxay waxawey iyadoo kacaan dhashay oo kacaankii soomaaliyeed uu dhashay ayaa haddaa soo noqday kow iyo labaatan kaasi oo kacaanka ayaa ka mid ahaa oo lasoo shaqeeyey haddee maanta marka la isbarbadhigo doodka history dadka hadda google kaa garan taariikhda soo raadiyaan waxay isbarbandhigeen today waxa maanta ka jira soomaaliya iyo wixii ilaa lixdankii lasoomay taariikhsoolasomay waxay isbarbandhigeen waxaan ku faanaya marka oon kusoo barbaaray oo heerkaa kusoo gaaray waxay ahayd qaran soomaaliyeed oo shaqeyntiisa oo adeegiisa ka dariisiisa maha inaan u doonayno ummadda iyo dalka iyo shacabka soomaaliyeed aan u dhaaran inaan u doonayno taasaan taasaan kusoo barbaaray waana ku faanaynaa waayo taariikhda lagu faano maaqobla taarikh ma burburin karo taarikhna ma tirtiri karo dowda waxawey taariikhda soomaaliya waa soo martay wata taasaan marka ku faanaya taasaana ku taaganay weli waa tahay dhinaca kale marka laga eego morgan maxaa murugo ciil iyo qoomamo kugu beera xilliyadan dambe horta ciidii qoomada keliga maaha ciidii qoomada haysaa ummada shacabka soomaalida haysataa adi shaksiya ma haysato shacabkaa soomaalida ka midahay ciidii qoomama waxaa in dalkaaga maanta ajna u geliyo in dalkaaga maanta na ammaana geli waayo in caawa u daweysa hotel maka mukarama in la galo oo intaas ummada ku dhimato kii kabaysa masaajida laisugu galo oo ummad ummad tukanaysa caabisa lagu galo lagu laayo waxa weye maalin badan in maanta ammaani nabadgeda soomaaliya murugada runta waxa weeye war dal war dalkaaga iyo dad dalkaaga iyo dadkaaga ku noqola maxaa maanta maanta dalka nairobi maxaa maxaa dhigay maxaa fariisiyey waxay fariisiyey waxaweye qoomamo iyo ciidanka maanta ka hayo dalkaa ka hayo dal haddaa leedahay dalagmay ma joogteen waxaa loo tagaa dalxiid waxaa loo tagaa baanshaqo waxaasaa dalakaismaa loo tagaa laakiin adigu anaa dal iyo fadhi meelaa fadhiya leedahay wakaa maanta si xali ugu dambeysay maanta soomaaliya ka dhacaysa waxaan leenahay marka mas-uuliyadaas waxaa iskala xukuumadda maanta dowladda soomaaliya maanta joogta xasan sheekh madax kenya yaa mas-uuliyadda saaran tahay waa kun ilaa ilaa kun sagaal boqol ilaa ilaa laba toban laba kun iyo lix iyo tobanka ayaa laga rabaa hadday wax qaban waayeen laba kun iyo lix iyo tobanka haddana doorto hadee taasa waxay tahay ceeb ku ah alxamaala qaar maxaa laguu doortaa horta maanta meeshaa joogto hadda waxqabo ummadda ha aragto dowlada gola ha aragto waxaad qabta cadaalad ha aragto cadaalad daraba hadda ku tabanayaan guryahoodana haystaa waxa weye nabadgamadara jirta xasuuq waa jira balaa dhan baa meesha ka jirta marka murugada ciilka waxa weye waa dalkaa markay aragtay waxa ka socda taasaa murugada ciilka ugu filan laakiin aniga shaksiyan mahana waa ummadda dowla guda joogto ciilka murugada waa hayaan
generaal morgan anigoo ku siin doona kelmadaada aada dadka ku dhegaysanaya ee meel kasta jooga soomaaliyeed aada kula dardaarmi doontid aan ka horreysiiyo su-aal kaloo ah waa maxay rajada aad ka qabtid in mar kale ay soomaaliya cagaheeda ku istaagto oo dadka caawa ku dhegaysanaya aada dhegahooda maqashiisid rajada aan ka qabo waxa weeye anoo shaksiya xale aan weliba ku baraarujinaya oo waan leeyahay dibad dadka dibadda jira oo aqoonta maamul soo maray oo aqoonta dhalinyara hadda maanta soo qaaday oo jaamacadaha ka soo baxay oo aqoon oo leh oo dowlada dibada gudaba jooga inay maanta raggina dibada jiraa iyo ragga gudaha jooga oo maanta aaminsan qarana soo cesho in maanta la iskaashado laga baxo qabiil laga baxo qabiil qaran kuma keeni karo waxaa ku keena midnimo soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inay maanta kala ajnabi aan ka baxnay maxaa la tashoole maxaa inoo talaa maxaa dalkeena ka yeelaa waxa weeye maanta waxa ka dhacaya dunku aragtay waxaa dun ka dhacaya alshiria ka dhacaya waxaa iraaq ka dhacay waxaa libya ka dhacay waxaa yeman ka socda adduunka meelo badan baa dhibaato ka socota hadee inagu dhibaato waa u horeynay waa u horeynay uma uma dhameyno maanta shan iyo labaatan sana marayna war dalkuna ku fekeraan shan iyo labaatan sano maanta maxaa inoo bedeli kara maxaan qaban karaa oo dalkanagaan ku noqon karaa waxaweye dal garan kusoo celin karaa waxay ku xiran tahay shaksi kuma xiran aragti waxa weye ciidan qaran soomaaliya in la abuuro ciidanka qaran soomaaliyeedna u noqdo ciidan dalkaas badbaadiya aan lagu fakera ciidan ajnada wax kuma qaban kara ciidan qaran oo soomaaliya gobolada iyo dalalka laga soo faray oo laga keenay oo la qarameeyey xuquuq waajibaad soo guta xuquuqda meel la saaro kaasuma nidaamaha soo celin karaa iyo ummadda soomaaliya isugu tartaa war waxaan aan maanta qabiil ka baxna aan midooba midnimo soomaaliya keena taas unbaa looga baxan karaa waa tahay shaksiyan haddii adigaan ku weydiiyo morgan adiga laftaadu diyaar moo tahay sanadaha soo socdaba ha noqotee in mustaqbalka aada u oradid ood xil kale oo siyaasadeed waddanka soomaaliya ka qabatid taas waxa wey horta qof walba waxa wey horta wuxuu leeyahay inuu ka fikiro anigu anigu kole ma weli weli waxaan isleeyahay qaranka soomaaliya dalkas waxba u qaban kartaa baan isleeyahay alxamdulilah qofka hadduu caafimaad qabo qofka haddii maarata muxuu ahaa weli oo xooggiisi weli isaaminsan xoog weli leeyahay waa de qofka maanaan quustan qof quusta waxa leeyahay qof quustay waa ama isdhiibay aniguna isma dhiibin laakiin kolley waxaan himilada ku hayaa ama ama islaaya ku fakerayaa in intaan qiilaha ku imaan wixii contribution ama wixii dalkaaga aada u qaban kartid ama dalkaa ku badbaadin kartid waxaan kala midahay waxa weeye qof kasta oo ku fakeraya inuu dalkaas ammaankiisa lageeda soo cesho ummadda soomaaliya maanta dawlada ku daatana iyo kuwa guryaha ku rafaadsan ku dhibaataysana inay dalkooda soomaaliya arkaan dildana calankoodii oo sharale oo karaamo leh oo taana arkaan taas anaga ku fakerayaa waxaana kala midahay ummadda weli weli ku fakeraysa inaanu ka qayb qaato waa ka midbaan ka midbaan
aad baad umahadsan tahay ugu dambeyntii generaal maxamed saciid xersi morgan dadka ku dhegaysanaya ee soomaaliyeed ee daafaha caalamka iyo gudaha soomaaliyaba jooga maxaad kula dardaarmi lahayd oo aada usoo jeedin lahayd
waxaan usoo jeedina dardaaran dardaaran madadaraan qof khadka ka baxay laakiin kula dardaarmay laakiin waxaan kula talinayaa ummadda soomaaliyeed weliba intiina dawladda joogto jebudi waa aragteen dhabaatan kasocdo waa aragteen bal idinku inaad midoodaan oo ku midoodaan magaca soomaaliyeed waad ka baxdaan magac qabiil iyo reerka ka baxdaan aad tiraa waryaha dalkan dan u ah yaa dalkan hogaamin kara yaan gacan siin karaa yaan bataageeri karaa inaad taadan ku fikirtaan waxa weye soomaalina ku fikirtaan baan leeyahay ama qabiil qabiil qabiil meel ku gaarsiimayo waxaa wuxuu yidhi wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila tacaarafu inaad isku dartaan keliya laakiin inaad isku dulmidaan inaad isku dhibaataysaan inaad ku kala tagtaan ilaa kitaabkiisa kuma furin aniga marka soomaali may joogtaa qabiil bay taada reer reer bale war soomaali waa hal qabiil wey waa hal jifo wey halkaa jifo maanta la kala qiiminayo oo dhibaatada dalka soomaaliya maanta keentay ama dagaal sokee lagu magacaabo waxa weye inta ka baxno aan u gurmano dalka dadkeenaga weliba haleeg dawlada dawlad kasoo timaada iyada gacanha la siiyo gacan waxaa lagu siinayaa haddii wax qaban karto hogaamin fiican leedahay waxaa mise gacanha la siin okay gacanta la siiyo haddii gacan wax qaban weydana ha laga tibshado haliya war hogaamin fiican aan doorano laakiin maalin walba in hogaaminta noqoto hogaamin lagu baxsho dhaqaale lacag lagu baxsho oo lacag lagu doorto taas hogaami ma noqonaysa hogaaminta saxa waxa weeye qofaan waxba dan gaara lahayn oo adeega ummadiisa shacabkiisa u adeegaya taas waaa waxaa hogaaminta saxay waa taas hogaamin dhaqaale arursanaysa hogaamin lacag doonaysa hogaamin qabiil ku shaqeynaysa hogaamin kala qabiil ku shaqeynaysa hogaamin ma noqon karta waxaan leeyahay ka tashado ka hadla oo kacdoon hala sameeyo dawlada waxqabeed kacdoon ha lagu sameeyo dawlada gudaba ha laga hortabo aliyaadano leadershipka marane waana leadership umada dalka u adeego gaajada iyo cudurka iyo fakriga iyo waxbarasho la-aanta ka bixi dawlada waxaa kacdoon kaasa looga kacdoonka haddaan helina waxaan leeyahay waxa weye dalku saasa waxaa shan iyo labaatan malayna shan iyo labaatan kulan kale ee qaadanaysaa waana loogu talaga waana istaraatiijiya la dhigtay istaraatiijiya aan ka hortagi lahana dalka soomaaliya dawlada gudaha haday joogtaa taan ka hortagi
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay generaal maxamed saciid xebsi morgan oo isagu jooga magaalada nairobi oo waddanka kenya generaal morgan ayaa caawa marti noogu ahaa madasha sigistii oo waraysigani aanu idinka soo gudbinaynay waxaan u mahad celinayaa xidhiidyaha madasha sigistii asid naasuudi oo isagu dhinaca farsamada inoo qaabilsanaa mar kale aada iyo aad baad umahadsan tahay generaal maxamed saciid xersi waraysigaasi madashaas sigistii aada martida noogu ahayd waa mahadsantahay dhammaanteen aad baan idinka mahadcelinayaa wiilka waraysiga adigaa mudan intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabanayaa barnaamijkaasi ama waraysigaasi oo caawa marti uu noogu ahaa generaal maxamed saciid xersi morgan oo isagu magaalada nairobi aanu khadka telefoonka ku wareysanayno wadanka kenya tan iyo kulankeena dambe dhegaystayaal waraysi kanoo kale aytan dib ugu kulmi doono waa cali xalaaro dhammaantiin ba idinkaga tegay sidaa iyo nabad geliyo